waxaannu ugu tala galnay cashar kasta inay ku daraan xaalado nolosha dhabta ah waxaannu sharxi doonnaa daraasadaha cilmi baaris iyo caddayn ay bixinayaan waxaannu ka hadli doonnaa tusaalayaal leh fideyo iyo muuqaallo iyo annagoo weyddiinayno isticmaalayaasha inay ka fikiraan dhacdo sidoo kale waxaannu hagi aragti isticmaalaha ee tusma waxaannu weyddiin doonnaa isticmaalayaasha inay ka fikiraan sida tusmadu ula xidhiidho waayo aragnimadooda waxaannu weyddiin doonnaa su'aalaha sida weligaa ma la kulantay habdhaqankan maxaad u malaynaysaa micnihiis haddii isticmaalayaashu doonaan inay gudaha u sii galaan cashar kasta wuxuu leeyahay hage wada hadal oo la socda hagayaashu waxay u noqon karaan qalab isticmaalayaasha ama kooxaha hage kasta oo wadahadal wuxuu soo jeedinayaa meelo la joogsanayo si aragti loo dhiibto oo su'aalana la isku weyddiiyo waxaannu ugu talagalnay dhammaan casharrada taxanaha inay madax bannaanaadaan laakiin casharrada labaad iyo saddexaad ayaa saameeya salka aqoonta mucdeeda waxaannu kuu soo jeedinaynaa inaad daawato casharradaas marka dambe si aad u dhisto aqoontaada una siiso jawi casharrada kale casharrada qaar waxay sidoo kale waxay leeyihiin nidaam dabiici ah kaasi oo faa'iido yeelan kara tusaale ahaan labada cashar ee kobcinta luqaddu waxay ugu hadal koobaan luqadda qaab kala dambeeya waxaa faa'iido yeelan kara barashada sida carruurta u helaan codadka luqadda sannadka koowaad ee nolosha ka hor intayna baran sidii loo helo ereyada markay socodbaradka yihiin waxaan rajaynaynaa in macluumaadkan ka caawin doono isticmaalayaasha dabaqaadkoodu u qaar yahay inkastoo casharradan ay u yihiin qalab isticmaalayaasha cashar kasta keliya wuxuu ka siinayaa sawir cilmi baadhista mawduuc gaar ah dhegista dhammaan cilmi baadhista cilmiyeed ee mawduuc kasta waxay qaadan socoto waxaannu kuugu boorinaynaa inaad hubiso tixraacyaasha iyo khayraadka dhammaan cashar kasta si aad sahan dheeraad ah ugu samayso mawduuca